soomaaliya fangareeya dhaqaalaha siiya iyo hay-adaha maamulada sare ee waddanka maamula ayaan cabashadii u gudbinay oo aan leenahay arrintan wax laga qabto xafiiska u n two tillaabooyin buu qaaday doorashooyinka meelihii ka dhacayeen buu tegey sidoo kale doonariska ama dadka ee deeqbixiyayaashaahi waxay yidhaahdeen arrintaasi waxbaanu ka qabanaynaa dowladda oo innagu aan qayb ka nahay iyo shacabka iyo doortaha iyo la doortaha intaba in ay noqdaan dad is-aamina taas ayaanu ka shaqaynaynaa waana lala qaatay ilaa xadna waxaad u malaysaa hadda sidii aan u hadalay arrintii in la xakameeyey isbuucii hore isbuucan doorashooyin baa dhacay